annagu waxaan nahay dadkii gaadiidleyda ahaa u shaqayn jiray ummadda gobolka shabeellada hoose ma gara walaalow hadda meeshaan waxaan taagannahay ilaa maanta ku afar maalmood ayay baabuurtaas taagan yihiin ma garata waxaa laga taagan yahana waxa waaye isbaarooyin goostay gobolka shabeellada hoose oo dhan gebi ahaantiisa ilaa baraawe ilaa afgooya inta ka dhexaysa isbaarooyinkaas waxay iskugu darsan yihiin ciidamada dowladda soomaaliya iyo dad qabaa-ilaada ma garata marka sidaas darteed waan mari la'nahay waan mari la'nahay baabuurteennii meeshaanay iska dhooban yihiin dadkii ganacsatada ahaa iyo dadkii ku noolaa gaadiidkan ee gobolka shabeellada hoose ee ka sugahayey daruurigan inay u keenaan aada iyo aad baa dhibaata ula soo darista ma garan marka waxaan idinka rabnaa idaacadihiina soomaaliyeed ee mediyaha inaad deed naga gaarsiisaan mas-uuliyiinta soomaaliyeed ee dalkan iyo dadkan u dhaartay inay wax u qabtaan inay nagala soo gaaraan jidkana noo furaan baan aad iyo aad uga codsanayna inaad nagahooda gaarsiisaan madaxweyne walaa ra-iisul wasaare walaa golaha baarlamaanka adinku hadda maxaa cabashaa ood qabtaan marka waxaan cabashaha qabnaa de maadaama jidkii aan mari la'nahay oo waddadii isbaara ay naga goosatay afar berina intaan ku xayirannahay cabashadeennu waa midaas in jidka naloo fulaan rabnaa sababta jidkan dheer hadda naga goysay waxa waaye xilliga roobka ugu badan waagi hore jiidaalka ma aanaa mari jirin jidkan waa wareegi jirnay gobolka aad aragto marka iyo janaale iyo shalambood waxaa loo soo mari jiray afgooyaa laga degan jiray mukaga markii la dhaafo awdheegle iyo dhinacaasaan kasoo wareegi jirnay annagoo ka wareegsanayna isbaaradan maadaama hadda xilli roobaad dhacay oo dhulka xagga aan mari weynay jidkii tooska ahaa sidaasaan hadda u mari laha isbaaradii jidaalka aan ka wareegaynay haddeer ayadoo soo labalexaasataan mari la'anahay ma garan kuma filna dhaqaalaha baabuurta saaran iyo mid kaloo xataa loogu daraa marka taasaan cabasho ka nahay waana ka taagannahay ilaa haddana wax mas-uuliyada oo arrinkaas nagala soo xiriiray oo idaacadihiina aan ahayn ma jiraan ma garan saraakiisha ciidanka dowladda iyo mas-uuliyiinta gobolka shabeellaha hoose arrintan ma kala hadasheen
shalayniyo wakti duhurnimadii ay ahayd ayaa mar waxaa lasoo booqday nin guddoomiye ku-xigeenka xagga arrimaha bulshada ahay dhahay gobolka shabeellada hoose xafiiskiisaan weliba annagaa u tagnay isagaa na wacay wuxuu yidhi io imaada xafiiskaan ugu tagnay afgooye maxaad dhibahooda haysta wixii baan u sheegnay waan ognahay buu yidhi wax annaga aan ka qaban karnana male adugu markiiba wuxuu yidhi waxaan suubinaynaa dadaal iyo dhaqdhaqaaq intii karaamkeenna waxaan la hadlaynaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo aad ka cabanaysaana jidka goostay taleefanadii uu diray adiga bacdigeed ilaa hadda wax waxqabada kama hayno wax hadda maamulka gobolka shabeellada hoose ninkaas ayaan ka aragna ma garan
waa tahay marka lacagaha waddada la idinkaga qaado tiradooda waa imisa wallaahi lacagaha walaalow waddada nala kaga rabaa oo aan ka cabanayna oo aan qaadi la'anahay ma xisaabna bilmasaal markaan tusaale ku siiyo baabuur jintadiyeesha oo qara wada ayaa buulo wuxuu ka soo baxay maalinkii axaddii buu ka soo baxay wuxuu yaalaa lamber conton uu yaalaa lacagta uu soo bixiyey oo jid marka loo soo siiyey shan iyo toban milyan meeshaasay iga dhammaatu leeya waana taagan yahay ilaa saddex maalmoodna qarihii meeshaasuu la taagay oo hadda weliba bolol ku yaha ma garan
waa garta maxaa saameyna oo dhibaatooyinkan ka dhashay marka
saameyntu hadda walaalow mar haddii mataqaanaayey ay isbaaro waa taqaanaa sa annaga dhibaato xoog lahay nagu haysaa dhibaato xoog lahay nagu haysaa dad maataaha nahay dad oo muruqmaal ku ah baabuurtaasaa nahay dad kaloo shacabka gobolka shabeellada hoose gaadiidkaas umay wax ka sugaan xilligaan hadda waxa waaye xilligii tacabka iyo beeraha weli lama gaarin oo hadda khayraadkii bilowday abaar baa lagu soo jiray dee dadku gaadiidkan bay wax ka sugayeen gaadiidkiina waa kuwa halkan ku dhibaataysan oo mari la jidka ma garan haddee waxaan idinka rabnaa inaad cabashadeena aad u gudbisaan caalamka inaad u gudbisaan mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya in ay naga soo gaaraan meeshaan dhibaataa taala baababaa taala maalinka afraad gaadiidka meesha yaalahay ilaa shalay galabtii lixdan iyo shan ilaa hadda sidoba waa laiska soo oranayo baabuurta rajaanu qabnaa waxaa laleeyahay mas-uuliyiin iyo dad ka danqanhaya dhibkiina imaanhaya rajadaasaan qabnaa oo baabuurta layskaga soo dabaranaya iyo culays iyo baahida ka jirta gobolkaygu ma garan gaadiidka halkaa ku xaniban muxuu isugu jiraa wallaahi gaadiidkaas ma kala socno magaca gaadiidka ma kala socno midka dadka qaada b l ka midka mataqaana transportationka ah oo badeecada qaadahaya ma kala socna ma kala socna waxaa taagan caasiyaal u raran dhoobley iyo dhul dheer u raran oo dad baasajera wada oo mataqaana ilaa afarta beri meesha nagula xayirnaa xataa way jiraan ma garan marka dee waa waa war waxaba mataqaana dhowr idaacadood baa na soo wacday waana la waraysanaya dee waraysigaasna kulley waxaan u malaynahayaa meediyaha iyo idaacadaha soomaaliyeed ee na ka danqanhaya ee na soo booqday dhibkeena ka danqanhaya aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan aad iyo aad ilaahay uga baryaynaa dadka aad warkeena maqashinaysaan ee mas-uuliyiinta soomaaliyeeda inay ka danqadaan dhibkeenna intaasaan ilaahay ka baryaynaa ma garan maxaa madaxweynaha soomaaliya iyo madaxda kale ee dowladda aad u sheegaysaa
waxaan isleenahay madaxda soomaaliya qaranka soomaaliya madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ilaa golaha baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa arrinkeenna inay u fadhiistaan dadkaas masaakiinta jidgooyadu haysato ee haddana ma taqaanayey wax tabara oo ay iskaga leexiyaan aan ahayn waxaan ka codsanaynaa mas-uuliyiinta soomaaliyeed inay wax ka qabtaan ma garan magacay waxaa la yidhahdaa yuusuf cabdi walaal annaga waxaan ka cabanaynaa waxaan nahay dadka gaadiidleyda oo ka shaqaysta gobolkan shabeellada hoose waxaanu ka cabanaynaa isbaarooyin oo waddada bilqan min afgooya laga bilaabo ilaa iyo meesha la yidhahda shalaandood isbaarooyinkaas ayaanu ka cabanaynaa waa shaqay weyn afartan iyo siddeedii saaca hadda lasoo dhaafay cid hadda oo wax gaadida oo waddada maray ma jiraan afartan iyo siddeedii saaca lasoo dhaafay waddadii way xirantay isbaarooyin dartiisa ayna u xirantay gaadiidkiina hadda waxaan joognaa annaga afgooye meeshaasaan dhoobanahay ilaa iyo hadda kolley cid waxda wax noo qabatayna ma hayna waxaan marka ka cabanaynaa isbaarooyinkaas in maaragtay ii sheegeen dawladdu ay wax ka qabato oo isbaarooyinkaasna la ka qaado cabashadaydu intaasay la eg tahay
haye marka een, in waddadii ay xiran tahay oo adinkuna aada go-doon ku tihiin degmada afgooye baa warar ku sheegayaan bal arrintaa faahfaahin naga sii arrintaasi waa dhab hadda gaadiid siddeetan ilaa waxaan isleeyahay toddobaatan meelahaas udhexeeya oo raran ayaa baar ismaaciil taagan waddo ay ku baxaanna waa lala-yahay waxaa kaloo sidoo kale jirta gaadiid kale oo qudaar wada oo ku xayiran shalaambood iyo maaragtay meesha la yidhaahdo janaale wax waddaho la maro male waddadii isbaaro taaktaaka laga dhigay laariga kasoo qaadi lixda tan ah oo jantadiyeeshka loo yaqaano ama midka saddexda tan ah oo dhaynaha ah waddada lacag waxaa uga baxaysa markay ugu yaraato afartan milyan oo shilin soomaaliya gaaraysa asaga dhanna waxa uu ku raran yahay waa wax la eg maalkii labaatan ama labaatan iyo shan milyan marka waa dareemi kartaa difishka intaas leeg hadda cid ku shaqayn karta inay ka jirin shaqo way istaagtay dadkii gobolka dhibaato haysata raashin wax u geenaaya male wax shidaal geenaaya male hadda maanta qof haddii ama islaam fool ay kusoo boodo ama qof uu ku dhaawacmo masiiba ay ku dhacdo dib lasoo marsiiyo male marka walaalow annaga cabashadaydu waa si kolley insha alla hadda halkaana nimid waxaa ilaa iyo hadda cid wax noo qabatayna ma lahan marka ilaahay baan rajo ka sugaynaa insha allah
waa tahay marka baabuurta hadda ku go-doonsan afgooye imise baabuur bay gaarayaan tiradooda
baabuurtan adiga cadadkooda waxaan isleenahay toddobaatan ilaa siddeetan baabuur ay udhexeeyaan oo nooca yaryar iyo nooca waaweyn isugu jira gaadiidka xamuulka iyo kuwa minibaska loo yaqaano wax mara jidkii waa lala-yahay lambar konton hadda waxaan ila noo noo yimid nin oo gaari shalay marsiiyey waddadan toddoba milyan aan ku tegay yiri gaari caasiya inta ka dhexayda lambar konton iyo afgooye toddoba milyan aa waxaa la iga qaatay isbaaro kaliya
haye marka arrintan saraakiisha dowladda ma u gudbiseen oo eh, ma kala hadasheen waxaan la kulannay annaga shalay maamulka degmada afgooye ninka qaabilsan bahalkii ii sheegeen xagga amniga waxay nala bahalkii ii sheegeen waxay dhaheen waxaan annaga arrintan waxba kama qaban karna waxaan u gudbinaynaa taliyaha qaybta taliyaha qaybta idin imaan ayaa nala yidhi ilaa shalay waa sugaynay welina nooma imaan hadda subaxan waan sugaynaa insha allahu tacaala in cid wax noo qabataa ay noo timaado saasaan rajo ka qabnaa
maxaa marka madaxda dowladda federaalka aad ka codsanaysaa oo aada ugu baaqaysaa madaxda dawladda waxaan ka codsanaynaa isbaarooyinkan inay xal u sameeyaan dadkan dariska iyagaa usoo geliyey qoryaha iyagaa u dhiibay inay ciidankan ciidan dishibliinle ka dhigaan oo xal ay u sameeyaan oo xorya ay ku aruuriyaan oo haddii dhaqaala xataa dadka canshuurna laka rabanay canshuur diid ma ahin oo canshuur waa ogolnahay waxaan rabnaa in maaragtay waxaan dawladda ay xal u samaydo oo ciidankan ay naga waddooyinka ka qaado oo nadasaca masaakiin aan nahay ay naga ammaan geliyaan sidaas ayaanu doonaynaa